Bismillahi Raxmaani Raxiim Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegeystayaal warka subax ee idaacada islaamiga ee Andalus qodobada aad ku maqli doontaan ee warkeena subax waxaa ka mid ah xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgal qorsheysan oo ka dhacay duleedka magaalada muqdisho dowladda xabashada Itoobiya ayaa jabka xoogan ee ka soo gaaray dagaalada Itoobiya ku eedeysay dowladda Ereteriya iyo jabhadda mucaaradka ah ee TPLF shil gaari oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay gudaha dalka Kenya Maktabka Dacwada Wilaayadda Islaamiga ee Gado ayaa duulo sharci ah u soo gabagabeeyay haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada Garbaharey ee wilaayaddaas. Ardayda macadka Khadija Bintu Khuwaylid ayaa sameeyay bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada Buqa Qable ee wilaayadda Islaamiga ee Hiiraan. Guddi ka socda Maktabka Tarbiyadda iyo Tacliinta ah Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa kormeer ku tegay goobaha waxbarashada ee degmada Galhareeri ee wilaayadda Islaamiga ee Galgaduud. Waa subax Jimco ah taariikhduna ay tahay sideed iyo tobanka bisha Rabiicu Thaani sanada kun afar boqol toddoba iyo afartanka Hijri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgal qorsheysan oo ka dhacay duleedka magaalada muqdisho howlgal gaar ah oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen agagaarka deegaanka Tariidisho ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lagu dhaawacay saddex askari oo ka tirsan sirdoonka riddada oo laba ka mid ah dhaawacoodu yahay garaaca murtadiinta lagu dhaawacay howlgalkaas ayaana magacoodu kala yihiin Xasan Majaafo Cabdulaahi Gacmo Gaab iyo Cabdiraxmaan Dowladda xabashada Itoobiya ayaa jabka xoogan ee ka soo gaaray dagaalada Itoobiya ku eedeysay dowladda Ereteriya iyo jabhadda mucaaradka ah ee TPLF sida warbixinta warkaan uu ku faahfaahinayo Nuur Cali Warsame Abushayba kadib weeraro ba-an oo bilihii ugu dambeeyey si weyn loogu wiiqeeyey ciidanka xabashada itoobiya ee dagaalka kaga jira gobolka maxaarada ayuu si weyn uga qaylilaamiyey maamulka abiy axmed waxaanu warqad cabashaha u diray urur gaaleedka waxa loogu yeero qaramada midoobey wasaaradda arrimaha dibadda ee itoobiya ayaa ku eedeysay dowladda ereteriya iyo jabhadda tigreega ee t b l f inay iska kaashanayaan dagaal ka dhan ah itoobiya islamarkaana ay ku lug lahaayeen weerar dhowaan maleeshiyaadka faano ay ku qaadeen magaalada waldiya ee gobolka maxaarada warqad ku taariikhaysnayd labadii bishan oktoobar oo loo diray xogayaha guud ee ururgaaleedka qaramada midoobey gaalka lagu magacaabo antonio guteres ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee itoobiya gedeon timotwos uu ku sheegay in iskaashiga eritrea iyo t b l f uu si weyn u soo shaacbaxay bilihii lasoo dhaafay haatan ay ku guda jiraan u diyaargarowga dagaal ka dhan ah dowladda xabashada itoobiya waxa uu wasiirkan ka shanqariyey in labada dhinac ay samaysteen isbahaysi cusub oo ka dhan ah itoobiya kuna howlan yihiin maalgelinta abaabulidda iyo ijihaynta kooxaha hubaysan ee ka dagaalama gudaha itoobiya sida jabhadda faano ee ka howlgasha gobolka maxaarada wasaaraddu waxay sheegtay in taliyayaal iyo dagaalyahano ka tirsan kooxda t b l f ay si toosa uga qayb qaateen weerarkii dhowaan ay maleeshiyaadka faano ku qaaday magaalada waldiya oo ah magaalo weyn oo ku taala gobolka maxaarada sida ku cad warqadda eritrea ayaa lagu eedeeyey inay tahay abaabulaha ugu weyn ee hurinaya dagaalada ka socda gudaha itoobiya wasiirka arrimaha dibadda itoobiya ayaa sheegay in maamulka asmara uu taageero dhaqaale saanad militari iyo mid siyaasadeed uu ku bixiyo si xasilooni darro iyo kala qaybin looga abuuro gudaha itoobiya qaylidhaantan ka soo yeertay maamulka abiy axmed ayaa imaanaysaa xilli isbuucyadii lasoo dhaafay jab xoogan la gaarsiiyey ciidanka xabashada itoobiya islamarkaana maleeshiyaadka faano ay kala wareegeen talisyo waaweyn iyo magaalooyin badan oo istaraatiijiya oo ku yaala gobolka maxaarada mahadsanid abushayba shil gaari oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay gudaha dalka Kenya cabdiqani maxamed ayaa sii ambaqaadaya dhowr xubnood oo kenyaan ah ayaa dhintay halkaa inka badan soddon kalena ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kadib markii uu shil galay baabuur ay la socdeen warbaahinta maxalligaha ee kenya ayaa sheegtay in shilkan ay dhaawacyo kala duwan kasoo gaareen ugu yaraan soddon qof kadib markii bas ay la socdeen uu rogmaday kuna dhaacay webi ku yaala hawaruuku oo u dhow waddada wayaki ee magaalada nairobi wararka qaar ayaa sheegaya in shilka baabuur ay ku dhinteen ilaa afar qof oo kenyaan ah halka dadka dhaawacyada qabaha ay ka badan yihiin soddon xubnood kuwaas oo loo qaaday isbitaallo si loo dabiibo booliiska kenya ayaa sheegay inay baarayaan sababta keentay shilkan oo si rasmi ah aan loo shaacin waxaana dhacdadan ka hadlay saraakiil sarsare iyo xubno kale oo kenyaan ah sawiro lagu baahiyey baraha bulshada oo laga soo qaaday goobta shilku ka dhacay ayaa muujinayay badbaadayaal iyo dadka deegaanka oo si deg deg ah ugu gurmanaya dhaawacyada waana mid ka mid ah shilalka gaadiid ee ka dhaca nairobi iyo duleedkeeda mahadsanid cabdiqani maktabka dacwada wilaayadda islaamiga ee gado ayaa duuro sharci ah usoo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada garbaharey ee wilaayadaas casaam carafaad ayaa inoo sii ambaqaadaya munaasabaddan ohad mid lagu soo gebagabanayay dowro socotay muddo toban iyo afar maalin ah loona qabtay haweenka muslimaadka ku dhaqan deegaanka reesqade oo ah deegaan hoostaga degmada garbaharey taasoo maktabka dacwada wilaayada uu u qabtay haweenka ku dhaqan deegaankaas waxaana lagu qaatay dowrada duro sharciyo kala duwan iyadana halkaasi bandhig ay ku sameeyeen haweenkii dowladda loo soo gebagabeeyey ee deegaanka rees qode an juntun bin cabdullaahi bin sufyaan radia allahu canhu laa kara noqday qaal wuxuu yidhi qaala nabiy nabigu sal allahu calay wasalam man samaca ruux dadka samaqay samac allahu bihi imaanka imaanka yowma qiyama ilahi dadka maqshinaya bihi asaga waman yuraa dadka ruux dadka istususo yuraa ilaahu bihi imaanka yowma qiyama ilahi dadka tusaya bihi asaga qaal wuxuu rasuul salka sal allahu calay wasalam laa yu'minu imaankaas ma dhasan xataa kuxatin xataa goorta yuxabu ka jeclaan liakhiihi walaalkaas maa yuxabu wuxuu la jecel yahay nafsa naftiisa كم أركان الإسلام أركان الإسلام خمسة وشن شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ما هو الإيمان الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كم أركان لا إله إلا الله كم لا إله إلا الله النفي الدفاع والإثبات الصبت marka waxaan u arkaa waxbarashada intii hadda maanka kitaabaha naloo bilaabay inay soo siyaadayso oo dadka uu soo badan hayo ilaahay baana ku mahadsan aqoonta nadan kor ay usii socoto dowlada maasha allahu aad baan uga faa'iidaysanay kitaabkan waxba kama aana garanaynin wax badan oo naga daboolnaa baan fahanay oo ilaahay daha nooga qaaday alxamdulilah ilahay baana ku mahadsan inta waxbarashadan usoo oloolaysay oo noo imaaday oo noo bilowday inta horey noogu sii wadayba way mahadsan yihiin ilaahina khayr ha siiyo ajir iyo xasanaadna allah siiyo miisaankooda xasanaadkana allaha ugu kabo maktabka dacwada huulaayada gado ayaa wada dadaalo horumar waxbarasho taasoo laga dareemaya bulshada ku dhaqan degmooyinkay deegaanada huulaayada gado mahadsanid casaam ardayda macadka khadiija bintu khoylad ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan xasan cabdiraxmaan ayaa inoo faahfaahinaya macadka khadiija bintu khuweylad oo ah macad soo saara gabdhaha daaciyaadka ah faraciisa degmada buqa qable waxaa la aas-aasay bishii safar ee sannadkii kun afar boqol soddon iyo sideedii hijriga waxaana tan iyo xilligaasi ka qalinjibiyey ilaa afar dufcadood kuwaasoo ay ka soo baxeen gabdha daaciyaad macallimiina waxaana gabdhahaasi qaar badan oo ka mid a ay yihiin macallimiin wax ka dhigo madaarista maraakiista iyo mu'asasaadka ka furan degmada buqa qable iyo guud ahaan wilaayada islaamiga ee hiiraan dufcada koowaad ee gabdhahan ka qalinjibiyey macadka waxay gaarayeen siddeed iyo labaatan arday kuwaasoo la siiyey shahaadooyin iyo abaalmarino qaaliya dufcada labaad waxay gaarayeen ilaa laba-iyo toban gabdhood oo daaciyaad ah kuwaasoo sidoo kale shahaadooyin iyo abaalmarino la siiyey dufcadii saddexaad ee ka qalinjibisay macadkan waxay gaarayeen sagaal arday oo gabdho daaciyaad ah kuwaasoo shahaadooyinka la siiyey afar iyo labaatankii bishii safar sannadkii kun afar boqol afartan iyo shantii hijriga halka dufcada afaraadna ay ka qalinjibiyeen oo shahaadooyin la siiyey saddexdii bishii safar sannadkan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga tirada guud ee ardayda daaciyaadka ee ka qalinjibiyey macadka khadiija bintu khuweylad faraciisa degmada buqa qable waxay gaarayaan siddeetan gabdhood oo daaciyaada sheekh guuleed abuu nabhaan waaliga wilaayada islaamiga hiiraan oo aan kula kulmay degmada buqa qable ayaa wareysi uu siiyey idaacadda islaamiga andalus wuxuu si gaara kaga hadlay ahmiyadda uu macadka khadiija bintu khuweylid farciisa degmada buqa qable u leeyahay guud ahaan wilaayada islaamiga ee hiiraan isagoona dhanka kale faahfaahiyey dadaalada ay wadaan makaatibta kale ah maktabka dacwada iyo midka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ee hiiraan markaskan loo yaqaano khadiijatu bintu khuweylid oo dafacaad fara badan leh dad fara badanna ay ku najaxeen kana qalinjibiyeen in badanna ay maanta dhiganayaan wuxuu ugu fadhiyaa si guud wilaayada islaamiga oo hiiraan macadkaas wuxuu ugu fadhiya qiimo weyn khayr badan baa ka jira meesha marka horukac waxaa jira xagga muxuu ahaa labada maktab gaar ahaan tarbiya wa tacliim iyo maktab dacwa labadaba oo khaasatan degmada hadda aan joogna bua qable ayadoo ay suuragalta hadda hadda deegaanada qaar tagtid in laftirkooda aad wax weyn ugu tegi doontid insha allahu tacaala oo insha allah mid ka mid a gabdhaha daaciyaadka ee dhigta macadka ayaa kelimad ku baxaysay luuqadda carabiga ku faahfaahisay duruusta ay macadka ku qaataan iyadoona dhanka kale gabdhaha muslimaadka ugu baaqday inay soo xaadiraan macadka khadiija bintu khuwaylad ونحن من طالبات معهد خديجة لدفعته الخامسة بمحافظة بقى قبل معهد خديجة وما أدراك ما معهد خديجة إنه أحسن المعاهد نتعلم فيه علوم متنوعة كالقرآن الكريم وعلومه والفقه والعقيدة واللغة العربية وعلومها والحديث وعلومه والسيرة النبوية وأقول للنساء العالم هلمنا هلمنا إلى معهد خديجة تكن فائزين بنور العلوم أو كما قال إمام الشافعي وابن مبارك رحمهما الله تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغيرا إذا التفت عليه المحافل وإن صغير القوم والعلم عنده كبيرا إذا ردت عليه المسائل maamulaha macadka khadiija bintu khuweylad farciisa degmada buqa qable oo dhankiisa la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa faahfaahiyey xilliga la furay macadka iyo dufcaadka ka qalanjibiyey tan iyo inta macadka uu furan yahay waxaa la asaasay macadka khadiija bintu khuweylad farcani sanadii markay ahayd ii bishii safar ee la asaasay waxaa xilliga markaa marka soo baxday kadib markii la asaasay dafcadii koowaad ee ugu horeysay oo gabdho daaciyaad ah xafladna loo qabtay awaalmarino qaalin la guddoonsiiyey iyo shahaadooyin ardaydaasoo tiradooda ahaayeen siddeed iyo labaatan daaciyaad ayaa ka soo baxay dafcadaasi dafcadii labaad oo iyadana maxaanku yidhahdaa kusoo xigtay waxaa idin loo soo gabagabeeyey kow iyo tobanka bishii kow iyo tobanaad kun afar boqol afartan iyo saddexdii hijiriyada waxaana ka soo takharujtay dafcadaasi ee laba iyo toban daaciyaad ah ayaa ka soo takharujtay filahi alxamdu walminna dafcooyin kale ayaa haddana isa soo xixigay waa dafcadii saddexaad ayaa haddana qadka soo gashay iyagana waxay qalan jibiyeen gabdhihii daaciyaadka ah ee dafcadaasi afar iyo labaatanka bisha labaad ee safar kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada waxaana ka soo takharujtay gabdho daaciyaad oo dhan sagaal arday ayaa ka soo takharujtay dafcada afaraad oo xafladoodii la qabtay maraan dheerayn waxaa maxaan ku soo takharujeen saddexdii bishii safar kun afar boqol afartan iyo toddobadii hijriyada ardayda halkaa ka soo takharujtay daaciyaadka ah waa soddon iyo kow daaciyaad ah ayaa soo takharujtay guud ahaan marka daaciyaadka markii laisku dardaro inta shahaadooyinka qaadatay ee macadka khadiija bintu khuwaylad licdaadi daaciyaad fii muxaafadati buqa qabla afartiisa dafca tiradu waxay gaarayaan siddeetan arday qaar ka mida gabdhaha daaciyaadka ah ee dhigta macadkan ayaa soo bandhigay qayb ka mida duruusta ay qaateen kadib bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ay ku sameeyeen gudaha macadka aliimaan in la rumeeyo bimaa wasafa bihi rasuul rasuulka waa ku sifeeyey rabbigu rabbigiisa uma markaas kadib fi sunnati fi sunnati rasuulilah rasuulka ilaahi sunnadiisa sala allahu alayhi wasalam fal sunnati sunnada tufasar waxay fasiraysaa alqur-aana qur-aanka wa tubayinhu waxay cadaynaysaa wa tadilu wayna ku tusinaysaa caleyhi dushiisa wa tucabar waxay cabiraysaa canhu qur-aanka wamaa wasafa rasuul rasuulka waxaa isku sifeeyey rabbigu rabbigiisa به أسيق ربه ربي عز قائل بنقي وجل ويناي من الأحاديث أحاديث الصحاح صحيح ده التي تاسو تلقاها أتكل كل ميس أهل المعرفة ضدك أقوان له بالقبول أقبلتان وجه وحواجب الإيمان إن لغرم بها أيضا كذلك سداس مثل قول رسول الله رسولك الله هذا الكيس صلى الله عليه وسلم ينزل وزود دقاء ربنا ربنا إلى السماء الدنيا سماد الدنيا كل ليلة هبين كستا حين قرت يبقى أي كهرتو ثلث الليل آخر هبين كسدح ميلات مرك الله دي آخر كيسة فيقول حوضايا من يدعوني يا بريه فأستجيب أنك أجيب له أسجه من يسألني يا ويدسني فأعطيه وأمسيني ومن يستغفرني يا دم دافرسني فأغفر له يقول راجعا في رب سامعي محمد بن الجازري الشافعي الحمد لله
يقول راجعا في رب سامعي محمد بن الجازري الشافعي يقول راجعا في رب سامعي محمد بن الجازري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه
booqashadan aan ku tegay macadka khadiija bintu khuwaylad farciisa degmada buqa qable ayaa ahayd mid i farxad gelinaysay kadib markii aan arkay gabdho daaciyaad ah oo juhdi ku bixinaya inay waxbartaan ubadkana waxbaraan waxayna tani muujinaysaa ahmiyadda gaarka ah ee macadkan uu u leeyahay guud ahaan wilaayaadka islaamiga xasan cabdiraxmaan abow xasaan idaacadda islaamiga andalus degmada buqa qable wilaayada islaamiga hiiraan mahadsanid abuu xasaan ugu dambeyntiina ee guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku tegay goobaha waxbarashada ee degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduuda sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo cabdiraxiim sheekh cali
تمت بفضل الله أعظم نعمة فجزيل شكري للإله الباري في حلقة سرنا لها نبغي هدى المختار نقضي مع النور المنزل برهة نسعى إلى الإتقان بالتكرار والبشريات مع الصحاب تحفنا والخير والبركة كالأنهار والخير والبركة كالأنهار بفضل الله أعظم
wafdigan oo ka socday xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay muddooyinkii dambe ay ka wadeen degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee galgaduud u kuurgalidda xaaladda waxbarasho ee ka socota dhammaan goobaha waxbarashada ee ku yaala wilaayada islaamiga ee galgaduud howlaha uu qabanayo wafdiga ayaa waxay isugu jireen la socoshada xaaladda waxbarasho ee dhallaanka soo koraya iyo kormeer guud ay ku sameeyeen degmooyinka wilaayada islaamiga ee galguduud wafdiga ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dowraad u qabteen qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool wilaayada islaamiga ee galguduud bulshada degmada galhareeri waxay nasiib u yeesheen inay ka qayb qaataan dowraadka uu qabanayo maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uuliyiintu waxay si qoto dheer ula dardaarmeen waalidiinta tulaabta wax ka barata dhammaan xarumaha waxbarasho ee wilaayada islaamiga ee galguduud marka koowaad ilmaha tarbiyadooda iyo dadaalkooda iyo mas-uuliyadooda doonista hore ayay ka bilaabanaysaa ilaahay iyo rasuulkiisuna way ka hadleen waa qodob taani shay ilmaha in laga fakaro ma aragta caafimaadkooda korriimadooda maskax ahaan aqoon ahaan jirir ahaan caafimaad ahaan intaba mas-uuliyad waa intaas ka sokow maalintay wax gartaan oo ilmaha mataqaana garaad ay yeeshaan waxaa la rabaa in waxbarashada mataqaana laga fikir waxbarasho munaasab ah oo anfacaysa ilmaha oo diinkooda kow ay ka tahay in la geeyo oo waalidku uu ku dadaalo waxbarashadaas taklifada iyo wixii ku baxayeyna uu xil iska saaraa la rabaa soo waxaad garteen ma ah mas-uuliyadda noocaas marka ikhwata alacizaa waxaa la rabaa inaan gudano waa wax ilaahi subxana watacala maalinta qiyaama uuna weydiin doono hooyo inay dhahda lama rabo mataqaana caloosha u buuxiyey waa u qabeeyey waa seexiyey maya mas-uuliyadda intaas waa ka bilaaran ilmaha waxbarashadooda diinkooda akhlaaqooda in laga fikiraa la rabaa waalidkana waxaa la rabaa inuu ilmaha uu u noqdo qudwa xasana yacni kudaysho wanaagsan dowraadkan waxaa loo qabtay kana faa'iidaystay dad aad u fara badan oo isugu jira macallimiin ardayda dhigata macaahidda iyo waalidiinta ku dhaqan degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galguduud fariiqa idaacatul andalus ee degmada galhareeri ayaa waxaa u suura gashay inay la dhex qaadaan meega kadib markii dowraadka u soo idlaadeen maclimiinta iyo ardada dhigata macaahidda aniga khaasatan waxaan ka socdaa faraca bergaan marka dowladda waxyaabo fara badan aan ka faa'iidno aan ka qaadanay waxaa ka mid ah aan ka qaadanay ashucuur bilmas-uuliya mas-uuliyad waxaa waaye in lais dareensiiyo maadaama ragga dhan ay macallimiin yihiin wax meesha isku imaaday dowladda loo qabtana ay macallimiin yihiin sidoo kale waxaa ka mid ah duruqu tadriis qaababka ardada wax loo baraayo ardada loola tacaamulayo fanul ilqaa fani la yidhaha fagaara ka hadalka caadigaaba sidoo kale waxaa ka mid ahaa waxyaaba aan ku qaadanay alghaswu lfikri anigu waa mid ka mid a ayaan ahay macallimiinta wax ka dhigto macadka qordoba ee degmada galhareeri dowra ayaa halkan lagu qabtay waxyaabo kala duwan ayaan dowladda ku qaadanay waxyaabaha aan dowladda ku qaadanay waxaa ka mid a kow horta tawciyo guud oo macallimiinta xaggooda loo soo jeediyey labo qaabka warka loo jeediyo qodobada kaleo lagu qaatay dowladda waxaa ka mid ah idaaraynta oo macalinku fasalka uu idaareeyo iyo waxa weeyaan mihnadiisa iyo sifooyinka macalinka looga baahan yahay iyo qodobo aad u badan baa dowladda lagu qaatay anigoo ka mid ah macallimiinta macadka qurduba faraciisa garbaweyn waxaa noo yimiday wafdi ka socda maktabu tarbiyati watacliim lixarakati shabaab almujaahidiin waxayna noo qabteen dowra waxaana ku qaadanay duruus kala duwan sida duruqu tadriiska ikhlaaska ashucuur bilmas-uuliya fanu lilqaa fanu tacaamul maca annaas sifaatu lmucallim annaajix alghaswu lfikri altacliimiyi wayna ku mahadsan yihiin sidoo kale waalidiinta kulamo ayay la qaateen mas-uuliyiinta waxayna ka codsadeen wefdiga xarakada ka socday in la tayeeyo waxbarashada lana badiyo goobaha waxbarashada ee wilaayada islaamiga ee galguduud culummada na soo booqatay ee nagu soo booqatay xaruntan ee nooga furan degmadaynan galhareeri waalideyntii haddaan nahay dhammaantayn waa u mahad celinaynaa xuduurkiina iyo maashihiinuna farxad iyo guul iyo raynrayn uu noo yahay mar kasta iyo mar walbana waa idin ka codsanaynaa inaad maaragtay sidaas oo kale aada noo soo booqataan marka muxaadaraadka iyo waanada iyo caqlicelinta ay noo soo jeediyeen si wanaagsan ayay maaragtay qalbigeenna ugu dhacaysaa waxna waa uga dareemaynaa inay noo sii siyaadana ilaahay subxaanahu watacaala aan ka rajaynaynaa haddii alla idmo adinkana sidaan horeba u sheegay waa inkaga mahad celinayna xoogaa yarana soofaysaan oo waxa dareenka aad la noqohaysiin uu noqdo dareen intaas ka weynna waa waa idin dareensiyaynaa insha allahu tacaala tayaha iyo aqoonta waxbarasho oo ka socoto inay noqoto midda ugu sarreysa maktabka tarbiya oo tacliim waa u mahad celinaynaa marka koowaad anu nahay waalidiintii magaaladan galhireer allaha barakeeye aad ayaan ugu faraxsannahay waxaanaan leenahay hana loo sii hirgeliyo hana la sii ballaariyo dugsi ahaan ha la dhiso dad ahaanna ha la dhiso dadka ha laga dhaadhiciyo tacliintu waxay tahay islaamku taasaan kolley kula talinayna haddii ilaaha yidhaahdo waxyaabaha ama sayniskii oo kale ama culuntii oo kale ama waxyaabo badan in lagu daro ayaan aad u jeclaan lahayn xitaa luuqadaha oo kale in loogu daro oo ardayda la baro ardayda iyo waalidiintana waxaan leenahay allaha idin barakeeyo ku dadaala walaalahana soo booqday waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala sanoo booqateen malaa'igtiisa idiin soo booqato annagana ilaahay hana waafajiyo waxyaabihii tirada badnaay oo nagu dul akhriseen waxaan rabnaa oo codsanaynaa in noola tayeeyo ugu dara maadaadka wax sida xaasuubka oo kale iyo maxay aheeday maadaadka ingiriiska iyo culumta lamidka ah maxay aheeday in noola sii tayeeyo in noola dhiso runtii macallimiinta qaybo ka mida fasalada dhibay ku qabaan waxaan rabnaa jaamacad in noola kordhiyo ilaahay subxaana watacaalana oo noo fududeeyo annaguna aan himigeena ku darsanno halkan waxaan ka salaamayaa sidii culimmadii noo timid nooga timid maktab tarbiya watacliim waan salaamayaa waana u mahad celinayaa gobolka wuxuu u baahan yahay mu'asasaad badan ee tacliimiya keliya ma ahan in lagu soo koobo qurdubaa iyo jaamacadda alqima ma aha gobolka wuxuu u baahan yahay waxbarashooyin kale gobolada kale wuxuu leeyahay yacni qurdubaa marka laga soo tago iyo jaamacadda wuxuu leeyahay meelo kaleeto wax lagu barto sidii alxikma oo kale سخاوي أترجى معاهد نوعا أي ليهن برشلونة ما صورة جليس يعني هل جلنا كريت إن قرضوا دكتان أما جلين جلين كدنبو كليه وحلو بهاي مركا إن مؤسسات كي تعليمي هاي البلاريو gobolkoo idin lagu balaariyo meel waliba ardayga halkan buu kasoo qalin jibinaya qurdubuu ka qalin jibinayaa caqiida islaamiya ayaa lagu beerayaa ee ardayga ma haysto meeshaan meel ka sarrayso inuu dhulalkii mataq cadowgii lagala cararayay in uu aado halkaa waxbarasho ugu raadsado ka dhiganaya marka caqaa'idii lasoo baray halkaa ayaa looga shubaya gabdhaha ma wax soo bartayna ragga keliya ma ahana in taqaanaa macalimiin laga dhigay gabdhaha halkan galguduud gobolkan wax macalinimo kuma haystaan gabdhuhu way qalin jibiyaan way iska tagaan gurigeed bay iska digaysaa gabadh waxbarasho ma haysato yani ama macalinimo ma helayso kale marka gabdhahan in loo sameeyo macaahid loo sameeyo u gooniya gabdhaha inta ayaana maktabka ka codsan lahaa bulshadii nasiibka u heshay dowraadkan waxay u mahadceliyeen mahadda alle kadib mas-uuliyiinta ka socota maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo sheegay inay wax badan ay ka faa'iideen waa dhowahay magacooga cabdullah meesha dowrada noo socota ayaa lagu qabtay waxaan ka faa'iidnay muxaadaro ka mid ah birul waalideyn iyo alwalaa bara iyo qodobo kale ayaan ka faa'iidnaaday waa ku dhowahay waxaan uga qabtay duuro oo inoo qabteen culamo oo noo imaatay noo soo booqatay waxyaaba fara badan aan ka faa'iidnay waxaa ka mid ah alkhasb alfikriya alcilmiya iyo akhlaaq daalib alcilmi iyo alwalaa walbara iyo birul waalideyn wafdigii mas-uulka ka ahaa mas-uuliyiinta xarakada waxay ballan qaadeen in ay gaarsiin doonaan talooyinkii waalidiinta mas-uuliyiinta xarakada shabaabulmujaahidiin halkaan aan fadhinaa waxaan u fadhinaa inaan ka arrinsanno ilaahi subxaana watacaala diintiisa iyo mustaqbalka ummadeenna awlaadeen mustaqbalkooda ilaahi siduu halkaan ugu kulmiyey jannadiisa firdows alaclaan ugu kulmiyey intaa marka laga gudbo insha allahu tacaala afkaarta iyo talooyinka ay waalidka bixiyeen insha allahu tacaala waa qornay waxaa dhihi war war war dowla walaaq ku yaalla insha allahu tacaala risaalada waa idinka qaadanaa codsigiina insha allahu tacaala odayaashii aan wakiilka ka ahayn aynu soo dirina waa gaarsiin doonaa ilaahi subxaana watacaalana waxaan ka baryaynaa oo ka rajaynaynaa imaatinkan iyo ziyaaradahan midda xigto iyadoo muasasaad badan oo cusub ay furmeen oo isbedel badan u dhacay inaan soo imaana insha allahu tacaala ayaan ilaah ka baryaynaa ka rajaynaynaa warkiina waa qaadayna insha allahu tacaala walaali baan u geynaynaa idinkana insha allahu tacaala dadaalka hadda aa wadaan iyo juhdiga aa bixinaysaanna sii laba laaba oo sii يا من يرى ما نالنا من رفعة هيا إلى العليا وتاج وقار هذا ربيع القلب يؤنس أهله ويقول wiilya gebeer baa weydiigood waxbaaraashay kuwaaniyeen wiilya gebeer baa weydiigood waxbaaraashay kuwaaniyeen تمت بفضل الله أعظم نعمة تمت بفضل الله أعظم نعمة فجزيل شكري للإله الباري في حلقة سرنا لها نبغي هدى المختار نقضي مع النور المنزل برهة نسعى إلى الإتقان بالتكرار والبشريات مع الصحاب تحفنا والخير والبركة كالأنهار والخير والبركة كالأنهار تمت بفضل الله أعظم نعمة فجزيل شكري للإله الباري في حلقة التحفيظ نلنا ختمة سرنا لها نبغي هدى
mahadsanid cabdiraxiim warbixinta warkiisane waxaa ay u dambeysay warkii subax ee aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus xilligaana waa naga intaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu